ay magaalada kismaayo sida la sheegay tobankii loo ballansanaa ilaa lix iyo tobankii oo iclaamka sida loo geliyey ay tahay shirka inuu lagu soo kala tegey ama lagu guuldaraystay ama qolo walba mawqifkeedii ay meesha u tagtay ee ku adkaysatay anigu macluumaadkan ka hayo waxa weye shirka in lagu heshiiyey siday caadada ahaydna puntland iyo jubbaland inay iyagu tanaasuleen waxaana lagu heshiiyey aqalka hoose in lagu dhiso four point five ama afar bidic shan dabcan arrintaasi waa ay khilaafsan tahay wixii laisku ogaa oo madaxda puntland ay kaga tageen puntland waad la socotaa dawladdu iyadoo aada ugu mahadsan waxay samaysay kulan ballaaran oo ay dadka ku talagelinayso inkastoo boqol iyo konton qof loo qoondeeyey inay tala geliso haddana iyadu waxay go-aansantay lix boqol oo qof oo lix weliba degaan ah inay waraysato waxayna soo gudbisay mawqifkii dadkaasi ay kullisla waafaqeen oo ahaa nidaamkii hore in laga guuro oo loo guro nidaam cusub labiyo toban sana baa la isticmaalayay four point five laga soo bilaabo labadii kun doorashadii lagu qabtay laba kun afartii laba laba kun iyo afartii sidaa darteed sidii lagu heshiiyey oo ummadda soomaaliyeed iyada oo hore ay ku heshiisay in nidaamka laga gudbo runtii puntland kumay adkaysan mawqifkaas waxaana isweydiin leh goorta ay ka qancinayso bulshada puntland sida waxay isu bedeleen iyo sababta keentay inay wax isbedelaan waayahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ilaa iyo hadda midkoodna ma sheegin lamana shaacin wax heshiisa oo shirkaas laga gaadhay adigu xogtaa xagee ka heshay
horta waa la sheegay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu hadlay shalay inay ahayd baan filayaa waana uu sheegay in lagu heshiiyey ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid isaga laftigiisu shirka shir sharaa'id uu qabtay isla maalintii shirku dhammaaday isaguna wuxuu cadeeyey wixii waaweynaa oo dhan la isla meel dhigay madaxweynaha puntland hadalkiisa marka la dhegaystana waxaa laga fahmayey marar badan inuu ku soo celinayay ereyga ah waxaan ugu dirtan inaanu danka soomaaliyeed u tanaasulno intaas marka lagu daro goljogayaashii joogay oo xildhibaano iyo dad kale ahaa iyo dabcan soorafka aniga aan leeyahayba waxaan xaqiijinayaa in shirkaas lagu heshiiyey waxaan isleeyahay saddex sababood baa keenay in dib loo dhigo heshiiska in la iclaansho mid waxay ahayd culayska laga baqayo inay puntland iyo jubbaland ku yimaadaan maadaama puntland markii horeba waxay ku timid oo idacadaha kaga hadashay oo dadka ka dhaabicisay oo ay istaagtay mawqifkii ugu dambeeyey uu ahaa waxay hadda ka tanaasushay arrinta labaadna waxay ahayd in aysan dhicinin kismaayo in lagu saxeexo saa la socota madaxa dowladda federaalka waxaa soo kartay garowa one iyo garowa two iyo daalkacyo declaration marka kismaayo one-na waxay ku tahay darax labaad madaxweyne xasan wuxuu rabaa inuu isagu arrinta gacanta ku hayo wuxuu rabaa meesha isagu joogo in lagu kala saxeexo fiqa soomaaliya waad la socotaa shirku markuu bilowday isagoo shir qaran ahaa waxa looga hadlayana mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ay ahayd laba maalmood buu wareegayo daladweyne iyo jawhar oo uu og yahay in arrintaas uu xilsaari karo ra-iisul wasaare ku-xigeenka executiveka ama wasiirka arrimaha gudaha ama ciddii kaloo markaa isaga ka furan karto xagga dowladda ah laakiin laga bari inuu ku gooyo shirkii oo beesha caalamku kala tagto oo maaragtay shirkii u ekaada in lagu kala tegay arrintaasina waxay muujinaysay inuu doonayay inuu isagu noqdo qofka furahana u ah xirahana u ah arrinta saddexaadna oo ina meesha soo galkadaana waxa weeye in wakti la siiyo inaan kismaayo la siinin mataqaanaa shababta inaysan helinin inaysan noqonin meesha soomaalidu go-aanka u dambeeya ay ku gaarayso waayahay shalay dowladda puntland qoraal ka soo baxay oo qaar ka mid a saxaafaddu ay shaacisay waxay puntland ku sheegaysay in go-aamada ama waxa wax lagu qaybsanaya ay yihiin degmooyinkii jiray kow iyo sagaashankii oo dowladdii soomaaliya ay aqoonsanayd aqalada saas lagu soo qaybiyo midna gobol lagu qaybiyo ma la odhan karayaa marka caliow hadafkaaga siyaasadeed baad arrimahankan uga faaidaysanaysaa walaal arrintaani way iska soo bixi doontaa waxaa la yidhi looge siyo looga jooge waa soo bixi doontaa waxaana isleeyahay anigu nin siyaasiyaan ahay laakiin waa fahmi karaa maslaxadda dalka iyo dadka waa jeclahay dowladda hadda xukunka haysa inay najexdo waa jeclahay madaxweynuhu inuu ku najexo laakiin waxaa muhim ah bulshada puntland inay xogta hayso xogtana lala wadaago waxba tari mayso mowqifkaada hadday dowladda rabto mowqifkaa ka duwan oo degmooyinkaa laba qaabba way samayn kartay inay iyadu marka hore dadka go-aanka u qaado oo dowladda golayaasheeda golaha dowladda xukuumadda iyo baarlamaanka oo hadda almost isku mid ah oo hal gol isla noqday inay iyadu labadaa gole iyo ciddii kale la tashanayso intay mariso marka bulshada ay usoo bandhigto waxaa suurtagala iyo waxaan suurtagal arin waxa maanta la qaadan karo iyo waxaan la qaadanayn wax ay ku bedelanayso sideeda markaad adu wax ka tanaasushid waxbaad ku bedelanaysaa waxay bulshada puntland ugu bedelayso ummadda soomaaliyeedna ugu bedelayso ogow anagu four point five iyo degmooyin waxaan gaar ula dirirsanahay maaha waxaan ka fiirinayaa haddii wax lagu heshiiyo oo ummadda soomaaliyed wax ku heshiiso waxay ku heshiiso waa in la ilaaliyo waxaa lagu daqanka madaxa dowladda federaalka wax alla wixii heshiis la galay inay burburiyaan waxaa la yidhi meydkii ugu dambaysiyo kaan lasii sido waxaa ugu dambeeyey heshiiska hadda afar iyo tobankii octoobar oo dowladdii cabdiweli sheekh axmed iyo puntland ay wada galeen ood ogtahay heshiiskaasi intuu ku kacay oo xiriirkii lagu soo celiyay dowladda federaalka iyo puntland waa tii la jajabiyey oo mataqaanaa madaxweynaha iyo tiimkiisu ayay ka takhalluseen waxaa kugu xigay hadda kan ugu dambeeya oo ummadda soomaaliyeed ku heshiisay sanadkii laba kun iyo labiyo tobankii inaan dib loogu noqonin mar labaad nidaamka four point five oo aysan suurtagal ahayn in dadka soomaaliyeed labiyo toban shan iyo toban sano ay nidaamkaa joogaan in degmooyinka loo bedeli doono nidaamka degmooyinku ma adag yahay maxaa noogu kordhaya maxaa noogu kordhaya anigu halkaa kama fiirin maayaba ummadda soomaaliyeed waa inay wada guulaysataa sidaas darteed waxaa muhiim ah in wixii lagu heshiiye heshiisa la ilaaliyo caadada laga arkay dowladda federaalka waxaa weeye inaanay marna wax heshiisa ilaalinin marka dowladdeenna waxaa la gudboonay inay go-aanka sidaa ka bedesho bulshada in runta loo sheego go-aanka dadka in la dhex dhigo in laga tashado wax kasta waxaa ka imaan kara culays waxa uga imaan kara waxaa suurto geli kara waxaan suurto geli lahayn dadka qaarka waxaa lagu qanaya oo la yidhaahdaa puntland waa la khasbay saas oo qaraara jabiyey oo ummadda isla waafaqday maxaa loo khasbayay somaliland oo intaasoo qaraara jabisay oo diiday soomaalinimadii oo meel gaara ka maxaa loo khasbi waayey somaliland oo maanta dagaal ku haysa dad shacab oo degan muuhoodle iyo ceel mataqaana ceel cadday dhul dad degaan ay degan yihiin oo dad weliba dhulkoodii degaankoodii degan dagaalka lagu hayo xataa xasuub keeni kara hadduu hadda sida uu yahay uu kusii socdo maxaa loo hogaamin waayo puntland keliya ayaa meesha caalamka aragta waaya caliyo puntland in muddo-a waxa ay ka shaqaynaysay sida ay sheegaysay soomaaliya sidii ay dowlad taama ee ku noqon lahayd jaawareerkan siyaasadeedna looga bixi lahaa haddii dhinacyadii kale ay diideen in ay maslaxaddii soomaaliya u hogaansamaan oo masalan dowladda federaalka ah oo la sheegayo inay aada mowqifkeedu u aad adag yahay hadday puntland marka xal u aragto inay iyadu tanasusho si labada kun iyo lix tobanka doorasheed u dhacdo ummadda soomaaliyeed dowladnimo ay u gaarto maxaa dhibaato ku jaban walaal waxa weeye horta maslaxadda ummadda soomaaliyeed waa loo baahan yahay waana mid xil innagana wada saaran laakiin maslaxadda soomaaliyeed waxay ku xiran tahay ummadda soomaaliya inay wada guulaysato wax alla waxay ku heshiisana isku waafaqdo maslaxaddana la wada ilaaliyo dac kelligiis maslaxadda ummadda soomaaliyeed ma ilaalin karo waxaa khasaba in laysugu tago sidii wanaagga looga shaqayn lahaa puntland iyadaa ahayd ciddii keentay in soomaaliya isu timaado iyadaa soomaaliya ka saartay transitionkii iyadaa ku dadaashay mar kasta inay wax weyn soomaaliya u hurto laakiin taa macnaheedu ma aha in wax alla wixii heshiisahaa iyo wax alla wixii mataqaanaa soomaali weli ma heshiin saad la socotid inta laysu yimi lagama wada hadlo wixii dhacay waad la socotaa duruufaha taagan waxyaalaha khaladaadka oo xataa dhacay waxaa ka mid ahaa sidii loogu degdegay arrintii kumeel gaarka iyadoon lagu heshiina caasimadda arrinteedii sidee noqon doonto iyadoon lagu heshiinin dastuurka la dhammaystirinin iyadoon khayraadkiisa loo qaybsanaya lagu heshiinin iyadoon soomaalida loo samayna wada heshiis inay soomaalida heshiiskeedu aada u jeecsan yahayna waxaa tusaale fiican kugu ah arrintii gaalkacya ka dhacday bishii december ood ogey oo dad walaalaa oo ehel ah ee mar labaad hudii xabad laysugu dhiibay oo masjid lagu qaxiyey oo aad ogtahay khasaarada ka yimid dhaqaale ahaan iyo naf ahaan iyo maal ahaan dagaalada gaalkacya labada dhinacba oo aysan ka soo kaban karin tobanka sano soo socota oo haddana sidaa simbalka ah madaxdii inta gacanta isqabsadeen ay yidhahdeen annagu haddaan dhiman lahayn yaa soomaalida heshiisiin lahaa marka soomaali weli ma heshiinin sidaa darteed puntland waxay ahayd badbaadada soomaaliya inay ku adkaysato wixii lagu heshiiyey inay ku adkaysato dastuurka inaan la bedelinin inay ku adkaysato khayraadka si caadila in loo qaybsado inay ku adkaysato heshiisyada in la ilaaliyo taasaa u noqon lahayd soomaaliya waxtar maanta siday ku socoto puntland waxaad moodaa inay noqon doonto guddoomiyaha gobolka banaadir oo kale wax lamid ah inay noqon doonto taasina soomaalida dan uguma jirto khasaaro badan id badan bay soomaalida u keeni doontaa inay puntland mawqifkay taagnayd oo soomaalinimada iyo dastuurka iyo midnimada iyo walaalnimada ay ku ilaalinaysay inay ka tagto iyo inaysan dadka xurunta u sheegin oo bulshada puntland aan loo sheegin sida wuxu jiraan oo aan la qaybsanin oo iyaga tiradooda aan lagu meel marinin ugu dambayntii adigu maxaad u aragtaa xalka sidee baad isleedaha waxbaa lagu xallin karayaa mudane waxaan u arkaa kunala talinaya madaxda dowladda puntland in ay bulshada puntland la tashato inay u soo celiso go-aanka ama ka iyadu qaadanayso ay u sheegto bulshada puntland waxay leedahay eliid iyo siyaasiyiin iyo dad fara badan oo oo wax garanayay leedahay madaxday leedahay dhaqan waxaan qabaa maanta muhiimadda ugu weyn oo dowladda puntland saaran waxa weeye inay ilaaliso jabhadda puntland dhexdeeda ah isimadii ilaalintiisu soo celintoodii iyo dhaqanka ilaalintiisii siyaasiyiintii dadkii waddanka jooga inay tala dalka wax laga siiyo meel khataraan ku soconnaa haddaan wax laga bedelanin qaabka puntland waa la furfurayaa waa laysku horkeenayaa waa laysku dirayaa dhaqaalaa ku socda dadaal baa ku socda waxay uga faqin kartaa waxa weeye soomaalina ugu hiilin kartaa inay iyadu marka hore degan tahay nidaamsan tahay nidaamkii dimuqraasiga iyo ma garanaysa ay leedahay ee arrintaasi ku fakan kartaa fursad badan bay madaxdu haystaan waxaan ku talinayaa talada ummadda inay dhex dhigaan una una soo celiyaan inay iyagu qaataan wixii markaa munaasab u ah innagaa soomaaliya gogol u ah innagaana weli gogol u noqon karna waxaana qabaa gogasha unahay macnaheedu inaysan ahayn inaynu wax walba ka tanaasulle ay tahay inaynu wixii ummadda danteeda iyo mustaqbalkeeda ku jiro ay puntland ku adkaysato ilaalisana sidii weligeed ahaan jirtay iyaduna dhexdeeda ay ka faa'iidaysato aqoon-yahankeeda iyo siyaasigeeda